bismillaahi raxmaani raxiim qodobada warka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warshada keedinta kalluunka iyo samaynta toonaha oo laga dhagax dhigay magaalada muqdisho wasiirka amniga galmudug oo kulan loogu tashanayo xoojinta dadaalada nabadda galbeedka mudug ka furay gaalkacyo dowladda soomaaliya oo diyaarada sida raashin gargaar ah ka dejisay degmada garbaharey etoobiya oo sheegtay in ciidamadeeda qayb ay ka noqonayeen howlgalka cusub ee awsom warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan diblomaasiyiin caalami ah oo ku qulqulaya dimashik qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebbi inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan warshada keedinta kalluunka iyo samaynta toonaha ayaa laga dhagax dhigay magaalada muqdisho maxamed nuur ayaa qodobkani muqdisho inoogu soo diray shirkadda tasliim oo kaashanaysa warshada alwadaniya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay ku dhagax dhigtay warshada keedinta kalluunka iyo samaynta tuunada warshadan alwadaniya oo ah warshad soo saarta kalluunka nuucyadiisa kala duwan oo laga leeyahay dalka yemen ayaa ah warshad ka qayb qaadanaysa horumarada ka socda dalka waxaana ay wadaa qorshe lagu hirgelinayo warshadda kaadinta kalluunka iyo samaynta tuunada taas oo daba socto hadalkii horey uu u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaas oo ahaa in caalamku uu maalgashto warshadaha wax soo saarka ee ku yaala dalkeena guddoomiyaha shirkadda dhoofinta cuntobadeedka soomaaliyeed mudane cali ibraahim ayaa dhankiisa ka hadlay dhagaxdhigan ka maanta farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladda dhagaxdhigga maslacan weyn oo hadda laga furi doono xaafaddan oo runtii macno weyn samayn doona dhiirigelin badan u samayn doona dadka lumaysatada ah u noqon doona suuq yar oo ka weyn ka horeeya suuqi weynaa oo dibadda la raadinayay taas arrintaas aadaan ugu farxsannahay waana soo dhoweynaynaa intaas kale waxaa haddana sii dheer oo faa'iido kale oo weyn ah dadkan hadda dhallinyarada oo galabta xaafaddan jooga oo dhan waxa waaya inay shaqo abuur u noqotay u badan tahay sababta waxaa laga yaabaa inu masraxan ka shaqayso boqolaal qofood inay ka shaqeeyaan soomaalidana waxay tidhahdaa dheriga ninka u dhowaa lafta kala baxa marka iyagana waa fursad kale u tahay dhallinyarada inay soo dhoweeyaan hadda dhismaheedii ka qayb qaadanayaan hadhowna ka shaqaynteeday ka faa'iidaysanayaan taasna waa fursad kaloo qaali ah oo noo soo hoyatay waay guud ahaan dhan kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha shirkadda tasliim mudane maxamed maxamuud iyo sidoo kale maxamed suldaan faatish oo ku hadlayay afka warshada alwadaniya ee soo saarta kalluunka nuucyadiisa kala duwan ayaa labadu waxay sheegeen in dhagaxdhigani warshadda kaadinta kalluunka iyo samaynta tuunada inay tahay horumar u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed marka ujeeddada marka waxay tahay yacnii in halkan lagu dhagax dhigo shirkaddaas oo iska kaashadeen labada shirkadood tasliim company iyo shirikatulwataniya litacliib wa takliif alasmaak shirkaddaas oo samaysa toonnada kalluunkana maaragtay samaysa ayaa iska kaashaday marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto shirkaddii ugu horreysay oo ay wada leeyihiin walaalo ka socda soomaaliya iyo walaalo ka socda waddanka yemen waxay ku soo dhiiradeen inay ka jawaabaan inay ka jawaabaan maaragtay dalabka oo ah inay waddanka maal gashtaan inay waddanka maal gashtaan ayay maaragtay usoo usoo maaragtay joogaan marka ayna soo ajiibeen marka waxaan leenahay walaalin soo dhowaada iyo madaxa sharafta leh marka in waddanka soomaaliya la maal gasto oo baddiisa iyo barrigiisa intaba maanta waa loo baahan yahay marka waxaan leenahay maadaama waddankeena kusoo dhiirateen kusoo dhowaada waxaa idin soo dhoweynaysaa ganacsada soomaaliyeed waxaa idin soo dhoweynaysaa dowladda soomaaliyeed waxaa idin soo dhoweynaya ganacsada soomaaliyeed intaba shacabka soomaaliyeed because waxaan u baahan nahay shacabka in ay helaan shaqo abuur dhallinyarada inay shaqo helaan ayaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay wixii laga keenaya dibadda in laga helo gudaha oo kalluunka lagu sameeyo gudaha
والطلب الثاني اللي هو الصيادين الجمعية السمكية موجودة معنا ونأمل أن تتفهم المسألة أننا لابد أن نوفر منتجات سمكية كثيرة وبأسعار مناسبة ومنافسة حتى نستطيع أن نطرح منتجاتنا في السوق الصومالي وفي السوق المجاور الإقليمي wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay inaa waddankiina maal gashanno si wixii aad dibadda ka keeni jirteen aad gudaha ugashaan malaayigii soomaaliyana aan qaadno aan dhoofinno oo dariiqa sharciya oo ruksad aan u samaysanno aan ku dhoofinno wixii kalena gudaha aan ku samayno si looga maarmo in warshadihii dibadda wax looga soo gato oo malaayigii gudaha yaallay la soo saaro la warshadeeyo shaqana laga helo wasiirka amniga galmudug ayaa kulan loogu tashanaya xoojinta dadaalada nabadda galbeedka mudug ka furay kalkacyo cabdirasaaq maxamed ayaa kalkacyo ka soo diray kulankan oo uu shir gudoominayey wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe oo liyeen wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed diiriye wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada dowladda galmudug maxamed talyaani iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo kuwa maamulka gobolka mudug odayaasha dhaqanka waxaana kulankani uu ahaa mid isxog waraysi ah islamarkaana looga hadlayay xaaladda amni ee gobolka mudug gaar ahaan colaadaha ka jira galbeedka gobolka mudug waxaana xubnahan ka socday golaha wasiirada iyo baarlamanka dowlad goboleedka galmudug oo soo gaaray gaalkacyo saaka ay warbixino ku aadan xaaladda amniga iyo xaaladihii u dambeeyey ka dhageysteen duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale gudoomiyaha gobolka mudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdille iyo qaar ka mida odayaasha dhaqanka kuwaasi oo faahfaahin ka siiyey xubnahan ka socday golaha wasiirada iyo baarlamanka galmudug xaaladda amni iyo colaadaha ka jira galbeedka gobolka mudug iyo dadaalada loogu jiro xalintooda wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda amniga ayaanu intii kulanku socday kaga warbixiyey odayaashii iyo mas-uuliyiintii maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo qorshahooda ku aadan imaanshaha gaalkacyo iyo dadaalada dowlad goboleedka galmudug iyo puntland ba ay ugu jiraan xalinta colaadaha ka jira galbeedka gobolka mudug markii kulankani uu soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe oo jimco ah ee saddexda bisha ah waxaan soo gaarhnay magaalada gaalkacyo oo aan u imaannay in aan ku soo baxanno colaaddii ka soo cusboonaatay galbeedka ee gobolka mudug sidii hawshaas codadaas loo damin lahaa ee loo maaragtay muxuuaha looga daba tegi lahaa ee sidii uusan inuusan dhimanin qof kale oo halkaas jooga een annagoo wafdi wasiirre ah oo galmudug ka socda ayaa shirkii shalay ee golaha wasiirada ee galmudug lagu soo saaray in intaas afar wasiir ay ka qayb galaan ama ay tagaan gaalkacyo oo hawshaas sidii loo xallin lahaa ay uga qayb qaataan sida dhinaca puntlandna sidoo kale ayagana wasiirro looga soo diray haddii ilaahay yidhaahdana ay ayaguna bixi soo geli doonaan maantay oo jimcaan annagu aan hadda soo gaarnay gaalkacyo colaadaani maaha mid muxuuahaa u adeegaysa ama yacnii dadka deegaanka galmudug iyo puntland ku nool mid ay ku noqotay dhabarjab iyo dhibaato iyo mid muxuu ahaa keentay yacnii horumarkii iyo muxuu ahaa waxwadaqabsigii bulshada ku noolayd ee puntland iyo galmudug inay ku noqoto mid xanuun ah ayay noqotay oo markii ugu dambaysay labada dhinac odayaashoodii waxay ku baaqeen in la isxakameeyo xabaddana la joojiyo sidaas si la mid ah ayaa dowladuhuna aysan raalli oga ahayn meeshaas inay colaadanba ka soo laabato in la isxakameeyo dadka fidanna wadalayaasha ah oo ka shaqaynayana isku dhinac looga soo wada jeesto oo la yska qabto hawshaasna dhammaan shacab iyo dowladba ay u wada istaagaan in dhiig dambe uusan ku daadan meeshaas dadkuna ay u wada adeegaan dhammaantood nabadda sidii looga wada shaqayn lahaa waxaan leenahay kuwa colaadaha baraha bulshada ku muxuu abaahiya ama dhiigga dadka walaalahood afar iyo labaatanka saac yacni ku naaloonahaya ama ka dulgabyaya ama ka dulheesaya waxaan leenahay ka waantooba aakhiriya adduun mid inkugu jirta ee, dani iskugu jirta ma aha dowladda soomaaliya ayaa diyaarad si daraashin gargaar ah ka dejisay degmada garbahari sugaal maclin ayaa qodobkani garbahari inoogu soo diray waxaa maanta magaalada garbaxaarey xarunta gobolka gado lasoo gaadhsiiyey laba diyaaradood oo sida gargaar bini-aadanimo oo ka yimid dowladda federaalk ee soomaaliya gargaarkan raashinka ah ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo shacabka ku dhaqan gobolka gado kuwaas oo wajahaya xaalado adag oo ka dhashay abaaraha iyo jilaalka kulul ee dalka ka jira mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka ayaa ka qayb galay soo dhoweynta gargaarkan iyagoo uga mahad celiyey dowladda federaalk ah ee soomaaliya dadaalka ay ku bixinayso taageerada shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxaa lagu baaqay in gargaarka uu sii socdo si loo daboolo baahiyaha sii kordhaya ee bulshada gobolkan gado ku dhaqan sahre cali yuusuf oo wakiil ka ahayd hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo gargaarkan soo dhiibtay ayaa ka warbixisay shixnadan waxaan joognaa garoonka een, degmada garbaxaarey waxaan maanta halkan aan keennay diyaarad sida shixnaad eh, shixnaad gargaar ah een, oo nooga timid dowladda aan walaalaha nahay china waxaa kaloo kusoo xigtaa falaytkii labaad oo isla saacadan gudaheed imaan doona haddii alla yiraahdo Een, sida aada la socotaanba ee, degmada garbahaarey waxa ay ka mid tahay meelaha aada iyo aad ay abaartu ugu dhufatay Een, islamarkaasna aanan helinin gargaar ee degdega aanan helinin degmadan een, dhinac walba waa ay ka go-doonsan tahay waana dareemi kartaan xaaladaha ay ku jirto baabuurka een, raashinka markuu ka soo baxo magaalada muqdisho wuxuu imaanayaa labaatan cisho taqriiban labaatan cisho ayuu imaanayaa Een, waa magaalo dhinac walba een, go-doon ka ah marka guddoomiye een, waxaa garabkayga taagan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Garba- een, garbahaarey mudane een, xuseen cabdi Een, guddoomiye waxa aan kugu wareejinaynaa diyaaraddii koowaad oo hadda gadaasheena taagan tii labaadna waa ay ima- ay imaan doontaa haddii ala yiraahdo waxaana degmada garbahaarey maalmahan is- isdaba joog usoo gaari doona haddii alla yiraahdo een, shixnado gargaar ah oo aan ku keenayno diyaarado gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada garbaharey xuseen cabdikariin ayaa uga mahad celiyey dowladda federaalk ah ee soomaaliya shixnadan gargaarka ah ee ay maanta soo gaadhsiiyeen bulshada degmada garbaharey aad baan uga mahad celinahayaa maanta een, wakhtiga dheer ee ina soo gelisay Een, wakhtigan oo qorraxdu ay aad u kulushahay oo jiilaal la joogo abaar ah in ay na soo gaarto walaasheen mar labaad baan uga mahad celinayaa aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa inay maanta na soo gaarsiiso Een, raashinka u horreeyey ee gargaar ah annaguna waxaan ballan qaadaynaa baahida taagan wixii ay ka gaarto inaan gaarsiino haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay xaggiisaa laga soo koobi karaa deegaankan waxaa ka jirta baahi fara badan cunaqabatayno fara badan baa saarnaa meel ay wax ka soo gaaraan ma jirto waddo ay wax u soo maraan ma jirto markii uu roob jirana waddooyinku way xun yihiin oo waxaa dhaca in uu gaadiidka muqdisho ka soo baxa uu bil ama laba bilood ku soo jiro waddooyinka oo uu roobka dartii u soo dhaqaaqi waayo markii jiilaal la gaarana waxay la soo dhaqaaqi waayaan een, wadda xumo iyo rafaad badan iyo wacyiga jiro oon ognahay oo ka jiro miyiga iyo carrada iyo cadowga jooga oo meel walba ku ceshanaya ayaguna waxaa dareemi karnaa inay labaatan cisho ugu yaraan aysan ku imaan karin dadka oo duruufo badan ay haystaan hay-ado shaqeeya oo dadka wax gaarsiiya aysan jirin duruufo fara badan oo aad u adag oo biyo la'aan leh oo raashin la'aan leh oo tabareed leh oo waxbarasho la'aan leh baa halkan ka jira waxaan rajaynaynaa in ay nooga soo badin doonaan qolooyinka maanta gartay in ay baahi deg- baahi adag ka jirto garbaharey wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda etoobiya oo ay hogaaminayso wasiir gaashaandhigga aash muuc ayaa booqasho shaqo rasmi ah ku yimid dalka soomaaliya wafdiga ayaa intaa ay ku guda jireen booqashada waxa ay wadahadalo midho dhal ah la yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuuna shir guddoomiyey dhambaal kaga yimid ra-iisul wasaare abiy axmed sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya wadahadalkaasi ayaa dib loo xaqiijiyey sida ay uga go-an tahay labada dal in ay ka wada shaqeeyaan xaqiijinta nabad iyo xasiloonida soomaaliya iyo gobolka labada dal waxay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan howlgalka awsom iyo xoojinta xiriirka labada dal waxaa kaloo ay isku afgarteen in kor loo qaado booqashooyinkii iyo wadahadalkii la isweedaarsanayo iyadoo la filayo in madaxda sarsare ee soomaaliya dhowaan tagan adis ababa ayaa lagu yidhi warka ay soo saartay etoobiya halka aad naga dhegaysanaysaana waa areedow jar markana warka dibidda wasiirada arrimaha dibadda ee faransiiska iyo jarmalka ayaa booqday dimashik iyagoo ka mid ah diblomaasiyiin dareer galbeedka ee ugu dambeeyey ee la kulma kooxaha islaamiyiinta ee afgembi bashar al asad bishii hore wasiirada ayaa sidoo kale booqday xabsiga caanka sidneya wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jean niol parot ayaa warbaahinta ugu waramay rajada ku aadan xalka syriya isaga oo sheegay in filashadu hagaagsan ay tahay oo ilaa hadda si wanaagsan wax u socdaan sidoo kale wararka ka imaanaya suuriya ayaa sheegay in xadidaad cusub lagu soo rogay muwaadiniinta lubnaan ee dalkaasi soo gelaya kadib markii dagaalo ka dhaceen xadka lubnaan ciidanka lubnaan ayaa sheegay in kooxo hubeysan oo suuriyana ay rasaas ku fureen ciidamadooda kadib markii ay isku dayeen inay joojiyaan baabuur si sharci darro ah ugu tallaabay xadka akhyaartana dhegeysanaysa war wixii dalka iyo dibadda caawna soo gaaray waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anugu cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo nabadgelyo